waxaan ugu baaqayaa dowlada federaalk soomaaliya dowlada hirshabelle keligeed kuma filna nabadeynta ee deegaanada waxaan ugu baaqayaa inay gacan naga siiyaan sidii loo samata bixin lahaa ama loo wadi lahaa howlaha dowladgoboleed afar iyo labaatan saac diyaarad noo fadhisa ma jirto in diyaarad ay ku safraan xildhibaanadii maalin walba ay diyaarad ku safraanna waa wax laga fiican yahay qarashaadkaas diyaaradda ku baxay waxaa u baahan dalkii waxaa u baahan dadkii waxaan dhihi lahayn in ay naga gacan siiyaan sidii ammaan looga dhigi lahaa waddada isku xirtay jowar iyo muqdisho dowladda federaalk soomaaliya runtii waa lagu baaba'ay saraakiil badan waa hore ugu dhimatay mas-uuliyiin badanaa hore ugu dhintay xildhibaanaa ku dhintay askaraa ku dhimatay runtii waddadaas waxay noqotay waddo runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad u xun oo aan naf